ku dhowaad afartan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo maanta kulan ku yeeshay magaalada cadaado ayaa waxa ay ku qaadiceen kulankooda wareegto dhowaan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleede wareegtadaas oo lagu hakiyey howlihii shaqeeye golayaasha maamulka galmudug inta ay socoto howlaha doorashada xubnaha labada aqal uga qaybgelaya galmudug xildhibaan maxamed siciid xasan giille oo warbaahinta la hadlay kulanka xildhibaanada kadib ayaa goobta ka akhriyay qodobada ka soo baxay kulankooda maanta
waxaan isugu nimid halkan annaga oo ah aqlabiyadda baarlamaanka inaan ka hadalno ama ka jawaabno wareegtadii uu madaxweynuhu uu soo saaray markaan aragnay warqaddii uu madaxweynuhu uu soo saaray ama wareegtadii uu soo saaray oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo looga joojiyey dhammaan hay-adaha dowladda shaqadii caadiga u ahayd markaan aragnay xigashada madaxweynuhu uu dastuurka xigtay qodobka kontonaad faqradiisa toddobaad oo caddaynaysa inuu madaxweynuhu yahay taliyaha guud ee ciidanka nabadgelyada dowlad goboleedka galmudug markaan aragnay dhammaan awoodaha madaxweynaha oo ku xusan qodobka isla qodobka kontonaad sidoo kale markaan aragnay qodobka shanaad ee caddaynaya qaybinta awoodda dowladda macnaha hay-adaha dowladda awood siday u qaybsan yihiin oo ah saddex hay-adood oo siman hay-adda fulinta baarlamaanka iyo hay-adda garsoorka saddexdaa hay-adood oo leh awoodo yacni siman ayna ka dhaxayso wada shaqayn ku dhisan daahfurnaan sidoo kale markaan aragnay qodobka soddon iyo saddexaad faqradiisa koowaad xarafka ha oo caddaynaya isaguna xaalad deg deg ah marka ay xukuumaddu soo jeediso in ay ku sharciyoobi karto oo keli ah baarlamaanku inuu ansixiyo ama baarlamaanku uu xaq u leeyahay laalidda iyo ansixinta arrinkaa deg dega ah ama xaaladdaa deg degaho dowladdu ay soo jeedisay markaan aragnay qodobka lixaad faqradiisa koowaad oo caddaynaysa sarraynta sharcigu uu ka sarreeyo qof kasta ama madaxweyne ha noqdo ama hay-adaha kale ha noqdo ee dowladda waxaa noonoo soo baxday in wareegtada uu madaxweynuhu uu soo saaray in aysan ahayn wareegto wax sharciga ku fadhisa waxba kama jiraanna ay tahay wax ka dhalanaya oo shaqo joojinihina aysan jirin labo in madaxweynaha wareegtada ama tumashada uu sharciga ku tuntay iyo dastuurka lagula xisaabtami doono wakhtiga ay ugu habboon tahay wakhtiga ku habboon oo munaasabka ku ah tan iyo markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne guuleed uu ku joojiyey shaqadii hay-adaha kala gedisan ee maamulka galmudug ayaa waxaa soo kordhiyay xildhibaanada dhaliilsan arrinkaasi sharmaarke maxamed maxamuud radio kulmiye magaalada cadaado